ciid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka hal eber todoba dhibic lix meegahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa saruka xoogan oo ku yimid qiimaha maciishada qotolduruuriga ah ee suuqada xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xoogan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeybka qaxootiga hoyla-aanta ah ee ku jira isla xeryaha oo ka warbixin doona saameynta uu ku yeeshay roobabka dayrta oo ka curtay qeybo ka mid ah gobolka kama marnaa xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti ku yahay wiil qaxooti ah oo cabitaan ka samaysan xulbadda iyo waxyaabo kale oo daawo ahaan loo isticmaalo ku wareejiyo suuqada xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed sarowkac ku yimid sarifka doolarka ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsatada gobolka gaar ahaan suuqyada qaxootiga iyadoo ganacsatada badeecadaha ay iibiyaan ay ku qiimeeyaan qiimaha doolarka taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha maadaama dhaqaale ahaan aysan la jaan qaadi karin sarowkaca markasta ku yimaada maciishada ay sida maalinlaha ay u isticmaalaan bulshada ku nool xeryaha sida burka bariiska baastada caanaha qudaarta iyo hilibka suuqada xeryaha waxaa ka jira sarowkac ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan taas oo toos u taabatay bulshada ku nool gobolka cabdi cali aadan wuxuu ka mid yahay ganacsatada xeryaha waxaan ugu horeyn ka waraysanay sababaha keenay sarowkaca ku yimid maciishada suuqada xeryaha ganacsiga qaxootiga aad iyo aad u kacay sicir bararkii aad iyo aad taas oo lagu sababaynayo doolarkii oo aad iyo aad macnaha kor u kacay oo maraya boqolkii doolar shan iyo toban kun iyo afar boqol u maraya marka dadka masaakiinta ahaa iyo dadka toorta lahaa iyo dadka ganacsada anagoo kale ah aad baan ugu rafaad qabnaa shaygii aad ku ogeyd maanta kunka shilin ee kenyaatiga ah ama tobanka dola oo kale macnaha shan boqol ama lix boqol oo shilin oo kenya ku darsantay marka aad iyo aad ayay maaragtay dhibka ugu weyn waa doolarka ugu weyn haddana waxaa soo kacay roobab badan baa maaragtay dahay dadkii oo masaakiintii iyo dadka kaleba aad bay u rafaadsan yihiin iyadoo sicirka u baransanaa iyo haddana dhulalkii dhan ay sii xirmayaan wadooyinka sii xirmayaan waayahay cabdi caliw waxyaabahan qutulduruurigaa sida aadka loo isticmaalo sida caanaha sokorta ka waran
wallaahi sokorta oo kale aad bay u qaaliyooday awalkii hore waxaa lagu gadan jiray saddex kun iyo boqol oo kenyaatiga ah hadda waxay malaysaa saddex kun iyo sideed boqol
shan iyo labaatan kiilo ah shan iyo labaatan kiilo shan iyo labaatan kiilo waxay malaysaa saddex kun iyo sideed boqol waxaa ku darsantay toddoba boqol oo shin lacag ah ku darsantay oo kenyaan ah marka caanihii oo kale meesha waxay ahaan jireen laba kun iyo boqol waa laba kun iyo shan boqol laba kun iyo lix boqol marayaan waxaa kuu soo hartay saliidii oo kale meeshii kunka shanlihii la gadayay hadda kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqol oo shilaa la gadaya waxaa ugu yar maratay goltaduluriga waxaa ka mid ah burkii oo kale oo canjaradii ilmaha ay ka samaysanayeen asagii wuxuu awalku ahaa sideed boqol sagaal boqol shilin hadda waa kun iyo boqol kun iyo laba boqol ayuu maraya marka sicir bararka aad ba aad buu dadku saameeyey aad iyo aad haddeertaan wax ganacsi oo socdo ma leh oo taasna waxaa lagu salaynayaa maal doolarkii oo aad u kacsan waayahay roobabka ortay bal ka waran cabsida aad ka qabtaan maadaama magaalooyinka mombasa nairobi inta badan ganacsigiina uu ka yimaado wallaahi cabdisalaanow roobabka da-ay waa digninadoodii iyo kulli hay-adaha la siiyey oo ilino ayaa laga baqayaa marka inay wadooyinka aada u sii xirmaan ayaa la rajaynayaa marka inay sicirka uu sii kor usii kacbeyne ma la filay inuu hoos u dhaco marka taasaa sababaysa in maar dadkii ay hadda sii cawdaan oo jiraan wixii aan ugu qaaliya kan ugu qaaliya ay dadka ka istaagaan wixii ay gadanayeen ay u waayeen ama inay gataan ay u garan waayeen shil meel ka soo gala male dadkii waa xero meel ay ku jiraan ma gudbi karaan adaabo ma gudbi karaan marka oo gaaris ma tegi karaan marka dadka ganacsatadana dad hebelow wax ii soo qaad mooyaane nin kaloo bixi kale male dadka waxaa kabaadna hale ama sharci kale waa yaryahay aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdi cali aadan oo ka mida ganacsatada xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale iyadoo maciishada iyo cuntooyinka suuqyada xeryaha ay yihiin kuwo aan la goyn karin shay kastana lacago kale ay dul fuuleen ayaa qaar ka mida bulshada qaxootiga ah waxay wajahayaan culaysyo dhinaca nolosha ah maadaama aysan iibsan karin cuntooyinka ay u baahan yihiin qaar ka mida qaxootigaasi ayaan ka waraysanay sare u kaca ku yimid cuntooyinka iyo saamaynta ay ku yeelatay suuban cabdikariin cabdilaa laydhaha magaceyga qaxootiga ifalaabanka soo guuri waagan soo guuri inta ka dhaxlay sicirbarag hor buu usii socdaayo waxaas reey ma lahan oo rafaad iyo saxriir iyo silac baana haystaa waayahay suuban waxaad sharaxaad ka bixisaa sokorta burka bariiska isbedelka ku yimid waxaa isbedelka ku yimid anaga doolarka ma garanayna masaakiin baan iska nahay doolarkabaa kacyaanala leeyahay muskiil sokor ee intuu dhulka injegnaayo dhibcda uu ku dhacan waxaan gadanayna toddobaatan shilin haddana dhulka mugii qooyaama haddana sagaashan shilin baan iibsanaa anaga doolar lama socono waxaan ka sayna malaha dhul iyo dal iyo duur noojina yihiin waakaas wax alla wixii ilaahay noola soo dadbo xoog iyo xiilo waxaanba ku keegno aan tukaamadii la aadnana wax rasaq ina nooma gooyaan waata bal ka waran khudaarta iyo burkii iyo xaalkooda ayagana kiilada nyaanyada ee waxaa la iibinay toddobaatan siddeetan dhulka muguu enjegnaa haddana waa boqol boqol iyo labaatan saas ayay isbixinaysaa burka markuu enjegnaa dhulka waxaa la iibinaya boqol shilin kiilihiisa haddana boqol iyo labaatan boqol iyo soddon saas waaye xaas ballaran ayaa tihiin kaarkaa qaataada kuma filna bal ka warran marka walaaca idin gelinayso qiimihii kor uu sii aado wax lasoo koobi kara ma aha warka nuguma filna waa la ogyahay inuu nagu filneen nuguma filna kaarka wax lasoo koobi kara ma ahanba oo saana dhax jirta la dhahi kara ma laha inay ganacsatada oo bulshada weyn ganacsanaysa oo noo naxariisto oo gadaal noo soo dayda waan ka codsanaynaa maryam maxamuud baa la idhahaane marka dhibaato hadda ilaahay baa naga bixin kara horta cid naga bixin kartoo kale ma laha wax walba cirkay mareen meela loo dhaqaaqaa lala'ya laakiin allah naga bixinaayo maalintii konton shilin qoryo haddaan gadanno naguma filno annagoo shan qof eh maqhribkii waa eber marka dhibaatada noogu daranna waaba dafshidka iyo raashinkii meel loo dhaqaaqaa laakiin ilaahay baa naga bixin subxaana watacaala karta ma laha wiil baa u dhadhaqaaqee daawi waxbuu wareejiyaa daawadiina way gadmi la'da
waayahay markii maanta laba boqol aad heshaan maxay noloshiina ka bedeli kartaa waxba kama bedeli karto waxay ka bedeli waxba ma goys raashinkii waaba qaali muskiila baasadaas soo qaadato waa sagaashan waxba ma goys muskiilada sokorta ee iyadana waa lamid waa sagaashan qudaartii iyadana waa wax meel loo dhaqaaqaa lalayahay hor dadka laakiin ilaahan aaminsan waayahay maxaad ka codsanaysaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay sidanay xoogaa nooga raqiisayaan wax walbo hadday roobkii arkeen way kasii dareen wadana ma xirano hadda naxariista alla haddii la arkay oo laga daro waa dhibaato inay suga oo wixii markuu roobka aad u fasahaado oo wadada xiran waxa qaaliyeeyaan laakiin hadda ma la gaarin dhibaatada ugu daran taas waa aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qoysaskan u badan qaxooti cusub ayaa sheegaya in xaalku ku adag yahay islamarkaana aysan ku filneen raashinka gaarka ah ay bishiiba mar ay ka qaataan haydaha samafalka maadaama ay yihiin qoysas danyar ah aan heli karin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah afi cali buule noloshayna hadee waxay sixir barar waaye wixii dhanba adduunka nagu qaaliyo sixir barar waaye een xoolihii inoo foofi jiro oo jaabadii inoo keeni jiro oo jaabadii goobtii hadda hadda soo gad afartii shilin nagala gadaa waa afar geed jaabadii inoo foofi jiro waa nagala joojiye kareetaalku iska yaalaan waxaan haysana malaha qaxootiaan nahay marka hore kareetaan ku nooleen wax yar aa nagala soo siya keer alii yaraa in marka hore wax inoo matareen kareetaalka wax iskaga gadanayne wixiina waa nagala joojiye hadde kareetooyinka waa ku tiirsaneen waa ku nooleen hadda kareetooyinka hadda waa iska yaalaan wiilishka iska joogan shaqala'aan waay annagana hadde waa amshahan gudan calintaan gudanayna waa nagala joojiye bararka shaqala'aanta kulli waxa dhanbo waxaa la iibin haya boqol iyo afartan shil wixii dhan waa wada qaaliyoobeen bal ka waran culayskaas nolosha oo in soo wajahay shaqala'aanta jirto maadaama aad xaas ballaaran tahay hadde xaas ballaaran tobanaalo waay kaarkayga xaas ballaaran aan nahay hadda wixiina waa nagala joojiyey oo aan ku shaqaysanayna oo ku nooleyn waa nagala joojiyey culeys weynaa wajahayna culeys weyn boqolkii waxaa ladahay boqol shilin bajaaji boqol shilin ladahay wax noo shaqaynaayo malaha xoolihii way noo fadhiyaan waxay cunaan ay kaa rabaan wixii kusoo goosanay geed kusoo goosanay waa lagaa reebe haddee saasaa dhibaatana haysaa qaxootiyan waan nahay soxir bararkan waa jira hay-adihii inayna ogaadaan oo haddee cawinaad iyo guryihiina eber ay naga yihiin bacla-aanna waan nahay hay-adihii cawinaadaan ka rabnaa iyo bac iyo aan ka rabnaa
waa hagaag weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyskala dhaab kaas oo si toosa idinkaga imaanaya la-anta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xerimooyin kale oo xiisale ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdiraxmaan maxamuud walaal oo ah nin dhallinyaro ah oo cabbitaan ka samaysan xulbad iyo noocyo kale oo dhira ku wareejiya suuqa xerada xagardheer waxaad waraysiga uga bogan doontaan sida cabdiraxmaan shaqadiisu ay u kaafisay nolosha qoyskiisa iyo sharaabka uu iibiyo oo uu aaminsan yahay inuu faa'iidooyin caafimaad leeyahay waxaad kale oo maqli doontaan roobabkii xilliga dayrta oo ka curtay gobolka waqooyi bari oo ay ku yaallaan xeryaha qaxootigu iyo saamaynta iyo saamaynta ay roob horaadyadu durbo ku yeesheen qoysaska ka cusub xeryaha oo aan iyagu haysan hoy ay ka gabaadsadaan dhibicda roobka iyo weliba cabsida ay ka qabaan roobab mihiigaana oo sida la sheegay laga yaabo inay ka da'aan dalalka ku yaalla bariga afrika waxaa barnaamijka qayb ka ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo dhankooda cabsi weyn ka qaba in qoysaska ku cusub xeryaha ay dhibaato weyn ka soo gaadho roobabka curtay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani shaqola'aana ayaa qaarkood la yimaadeen hal abuur ay ku samaysteen fursado shaqo oo iskooda si ay u kabaan nolosha qoysaskooda cabdiraxmaan maxamuud walaal oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga waxa uu gaadhi gacan ku wareejiyaa cabbitaanuu ka sameeyey dhir dabiici ah iyo malab oo ay dad badan u isticmaalaan daawo ahaan cabdiraxmaan oo shaqadaasi ay u tahay il dhaqaale oo ay ku tiirsan tahay qoyskiisu ayaa waraysi aan la yeeshay ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqadaa qabto shaqadan waxaa ugu dhaliya duruufo jira aawadood oo maxay ahayd tood haddii ilaahay kuu idmaayo caruur baad leedahay maxay ahayd tood kuwa waxaa jira anigu ciyaal ila dhashay oo agoona oo maxay ahayd tood aabahay waa dhintay ciyaalkii ninkii ugu weynaa baan ahaa marka dhibaatooyin fara badan baa jiray adigu oo ugu qasbay inaan maxay ahayd tood xilfad iyo shaqa aan raadiyo ugu qasbay markii hore anoo maqaayada ka shaqeeyo oo maxay ahayd tood adoo maqaayadii ka shaqeynaya saakay jooraato soo doonto shaqo soo aaday laiska kaaleeyahay maxay ahayd tood maanta fasaxa tahay adigu waa maxay ahayd tood shaqo laguma hayo ilmana ay meel ku fadhiyaan oo aadan ku laabi karin xaafadii iyo shaqadii oo aad weysay waa qaraxan maxay ahayd tood iyo dhibaato oo kusoo food saartay noqonaysaa marka hadda ma dhihi karnaa dhammaan marxaladahaas oo dhan waa laga soo gudbay maasha allah hadda alxamdulilaah dhibaatadii oo dhan waa ka gudubnaa alxamdulilah noloshaynaan ka dabaranaa yaa kaa iibsada cabitaankan aad samayso bulshada oo xerada ayaa iga gadata oo maxay ahayd tood rag iyo dumarba leh miro yaroo xulbad la yidhaahdo oo la shiido dabadeedna maxay ahayd tood daawo a dadka waxtar u leh isla mar ahaantaas annagana aan noloshayna ka dabarano oo dadkana bulshadana waxtar u leh oo ayadana ay waxtar badan ay u leedahay oo maxay ahayd tood haddii ilaahay ku idmaayo waxyaabo badan ay daawo ay kaga tahay waxyaabo badan ay u anfacayso cabitaankan aad samayso haddaad faahfaahin naga siiso waxaad ii sheegtay inuu noocyo kala duwan leeyahay sidoo kalena qiimihiisuna kala duwan yahay bal waxa aad ka samayso midhaha aad ka samayso iyo waxa loo isticmaalo haddii aad ii sheegto bahasho waa dhowr qaybood sidaad og tahay qofba tabarteeda ayaa looga gadaa waxaa waaye waxaa laysku daraa xulbad iyo toon baa laysku shiidaa waxaa la gadaa soddon shilin waa qofka aan geda karin midaan kontonka aan geda karin midda kontonka waxaa lagu daraa malab baa lagu daraa waa saddexay ka kooban tahay midda oo kontonka shilin la gadaayo mid kaleo waxaa jirta la gadaayo boqol shilin ayadana haddii ilaahay kuu idmaayo afar shay ayadana ka kooban bahal yaroo caloosha jilciso waxaa lagu daraa salamaka la yidhaahdo xulbadii toontii malabkii intaasay ka kooban taha iyana waa boqol shilin bulshada markaa hadba tabartooda loogu gadaa waxaad ku celisay inay waxtar u leedahay bulshada oo dhowr jeer soo hadal qaaday bal toon iyo xulbo laysku shiiday iyo malab mararka qaar maxay daawo ka yihiin waxay daawo ka tahay haddii ilaahay kuu idmaayo efeshonkay daawo ka tahay waxyaabo badan lafa xanuunka caajiska kor xanuunka maxay ahayd tood waxyaabo badan kaadi heesta efeshinka waxaanoo dhan bay u fiican tahay waa raggana way u fiican tahay adigu dumarkana way u fiican tahay dumarka waxay ugu fiican tahay dumarka waxaa jira kuwa ayaga laftarkooda dhiigga aad xoogaa markuu ku dhaca yar xanuunsada kuwaasoo kale waxay u anfacaysaa xanuunkaasoo kale ma dareemayaan marka ay isticmaalaan waxaa kaloo kuusoo haray ragga efeshinka iyo kaadi heesta iyo dhankan xooga waxaasoo dhan waxyaabo badan bay ka caawinaysaa oo bulshada waxaad arkaysaa qofkii waxtarkeeda arkaa wuxuu ku leeyahay ha iga joojinin waa maxay ahayd tood nin continue ku xiran buu noqonayaa macaamiisha see ku heshaa ma adigaa raadiya oo cagahaaga ugu taga mase way ku imaadaanoo waxaad leedahay macaamiil joogto ah qaarna waa raadiyaa qaarna ayaga ay soo doonto oo meeshayda igu yimaado waa kuwa ku xiran oo sida wanaagsan u bartay waxaa waaye meeshayda igu yimaadaan kuwa kalena anaaba meelaha fadhigooda ugu gegeeyaba oo bulshada mar walba la dhex wareega shaqadani maxay ka bedeshay cabdiraxmaan nolosha qoyskaaga aad bay wax ugu bedeshay wax lasoo koobi kara maahan maxaa yeelay hadda waxaa waaye nin shaqaysto oo isku kalsoon oo maxay ahaytood haddii ilaahay kuu idmaayo reerkiisa dabarin kara oo maxay ahaytood dabkiisa shida kara oo aan noloshiisu ay meel ku tiirsan tahay ayaan ahay laakiin markii hore waxaa waaye ma lasoo koobi karin dhibaatooyinka jiraha mid lasoo koobi kara ma ayna ahayn ka hor intii aanad shaqadan bilaabin ama aadan bilaabin inaad shaqadan qabato maxay ku tiirsaneyd nolosha qoyskaagu wallaahi waxay ku tiirsaneyd horaan meelna ma ayna saarneen oo maxay ahayd waxaa la sugayey keer maalinkii wax laga bixiyey unbaa la sugayey dabshadistii cariiri bay ahayd dhibaato meel kaloo wax kaa soo galayaan ma ayna lahayn dhibaatooyin fara badan baa jiray laakiin maanta alxamdulilah inkastoo aad sheegtay inaad aad iyo aad ugu tiirsan tahay shaqadan laakiin ma ogaan karnaa inkamkaaga ama dhaqaalaha kaa soo gala maalintii ama bishii noloshayna waan ku dabaranaa haddii ilaahay kuu idmaayo kirooyin baa jiro waa layska bixiyaa korontaa jirta maxay ahaytood iyo waxyaabo lagaa rarabo waa layska bixiyaa ciyaalka waxbarasho oo waxaa jirta waa layska bixiyaa haddii ilaahay kuu idmaayo maalinba sibay wax kuu soo galayaan maalin walba wax go-an baa soo gelaya ma jirto maalin maalinna waa wax yar baa kusoo gelaya maalinna alxamdulilaah waa waad farxaysaayo oo maanta aad baad shaqadaad u wanaagsan taha leedahay waxaa waaye marba sida magaalada ay tahay wey haddii aad ii sheegto ugu dambayntii qoyskaaga taladiisa iyo dadka kale ee halka aad ka caawiso inta ay yihiin labaan u kala dhigaynaa aniga iyo caruurteeda oo ah maxay aheetood haddii ilaahay ku idmaayo shan caruur iyo hooyadood iyo aniga dhanka kale hooyaday iyo caruur ila dhalatay oo ayagana afar ah oo ayagana gooni aan ugu biilo kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamuud walaal xoogsade dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan roobabkii xilliga dayrta ayaa ka curtay gobolka waqooyi bari waxaana hoglihii ugu horreeyey ay ka di'een xeryaha qaxootiga oo dadka ku nool badankoodu ay aad uga liitaan dhinaca hoyga haba ugu sii darnaadeene qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan iyaga la siinin hoy iyo meele ay degaan markii ay xeryaha yimaadeen oo iyagu iska degay hadba meeshii bannaanay ay arkeen qaxootiga cusbi waxay sheegeen in roobabka bilowday ay ku hayaan welwel badan oo la xidhiira inay waxyeello ka soo gaarto sida uu barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay marshaale cali maxamed oo ka mid a qaxootiga cusub ee deggan bannaanka xerada xagardheer waxaan deganahay isku deg oo gudka sheebta oo biyaha lagta oo biyodegeenka hase ahaatee biyo-degeenka markaan deganahay meelihii waxaa noogu dhegan guryo aan haysana oo ma lahan guryahayna waa bacya oo meelo oo la sasaaraya bacyin awood aan ku gadan horta ma haysana marka ugu horeysa awood aan isku xamilnana ma hayno roobabna habeen horeeya saadaalkooda naga bilaabteen haddooda kow ahaaba meesha barakacay joogaan ilmihii haddii roobka oo culayska aan fiirinhayn oo aan ku maqlahayn raadiyahana marka haddaan fiirino fatahaadna waa la sheegahayaa marka waxaan rabnaa hadduu alla yidhaahdo in marka cabasho deg deg ah inaan laga soo gaarsiiyo si oo marka ilmihii iyo anigii marka maamooyinka samaato bixi lahaayeen marshaale waxa uu sheegay in roob aan sidaa u weyneyn oo helay uu ka qooyey raashinka iyo wixii ay agab haysteen haddii roobab waaweyne ay da-aanna ay xaaladdu ka sii dari karto roobka yaraa wuxuu saaminnugash waxaa ka ujeeda kuwaakana guryaha meeshaasoo qaar waa lagu wada kacayba oo kii yaraad oo bilaawga ahaa way hadda wixii dambeeyeen muxuu samayn doonaa way marka kii yaaba saas aan ku taaganahay qaatubila aan ku taaganahay marka saas aawadeed haddana kulley saasaan u codsanhaynaa in oo macnaha roobka waana ugu qoyo macnaa guryaha baca ma haysan wax aan tawar aan ku gadanana ma hayno meeshana waa shaqo la-aana jirto wax lagu shaqaynaya ma jirto qofkii oo laga yaabo qofkii oo xabad xabad oo dameer qabana aan ku shaqaysan karan duurkii ma ku shaqaysan karanba marka shaqayna magaalkiina waaba isxiran yahayba hay-adaha qaabilsan saadaasha hawada ayaa ka digay roobab xooggan oo laga yaabo inay ka da'aan dalalka ku yaala bariga afrika marshaale waxa uu sheegay in markii ay warkaa ka maqleen warbaahinta ay cabsi weyne la soo daristay waxaan dareennay cabsi argagax xoog leh waayo sababto anigoo meesha gudka aan ku dhex jirno hadeerna oo roobkii nagu soo bilowday oo saadaashiin ay tahay hadeer oo marka aysaan unoogu muuqato oo laleeyahay oo dooxaxa jubba ama oo dhiirigaan laleeyahay roobo culus ay ku di'i doonaan soomaaliya leeyahay marka waxaan isdhahnay marka kanoo hadda saan ahba oo marka saan noqonay kii ka dambe imaan doona maxaa idinku samayn doonaa idinka ilmihiisa oo kale dhumi maysaan hay-adda waxaan ku codsanayna inaa naga soo gaarsiiso cunno iyo guryo iyo baca si emergency ah oo marka aan culmahaan ku ambabixino qoysaska degan bannaanka xeryaha ayaa qudhoodu sii kala liita oo waxaa ku jira kuwo nugul oo ay ku jiraan waayeello haddii roobku saameeyaan aan u carari karin meelo kale aamina aadan hilowle waa hooyo waayeela oo haysata afar carruur oo rajo ah oo u dhalay wiilkeedu iyadooo dhabta ku haysa wiilka ugu yar carruurta ay iyada u tahay oo jira saddex bilood ayay sheegtay inay cabsi weyn ka qabto roobkan bilowday doonka lagta agteedaan deganahay oo haddana oo guri la-aan e geedaha bugoodaan deganahay buusbuusaan ku jirnaa buusbuuskii hadan roobaa da-ay roobkii soo socda meeshaan ku galayna aan karala-aansannahay guri la-aan bacal la-aan wax musqul la-aan guri la-aantaasaa dhib ku qabna markaan guri roobkaas markaa da-o meel unagalayna ma laha guri lagalaayo ma laha aamina ayaa codsi u dirtay hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga raayadda waxaan ku codsanaynaa guriyaal musqulyaal raashin inaan meel fiican fadhiisino ayaan ku rabnaa hadda waxa fiican la dhiibayna ma laha shaqo fiican oo dhega oo ku shaqaynayna ma laha dhib waa iska jiraada dhib waa yaalaa warjoogayaasha xeryaha qaxootiga oo muddada dheer oo ay ku noolaayeen xeryaha awgeed khibrad iyo waayo aragnimo u leh roobabka iyo saamaynta ka dhalata ayaa dhankooda cabsi xooggan ka qaba in roobabku ay khatar geliyaan nolosha qaxootiga cusub oo qaarkood deggan dhul aan loo sahmin ay iyagu iska degeen oo ah meelo biyo fadhiisada sida uu sheegayo shariif aadan oo ka mida maamulka xerada xagardheer xaaladdu waa khatar xaaladdu waa khatar guryo ma haystaan guryo iska daaye waxaa laysku haystaaba naftiaa laysku haystaa waxay ku noolaayeen awal geedaha hoostooda iyo buushash meel la dhidhigay marka tii ayada ahaydna dee xilligii qoraxoodka ayaa lagu dhaafahayay marka hadda roobkii yaraa oo darha da-ay markuu da-ay ayaaba hadda nin waliba waxay noqotay in raashinkii yaraa hay-ad ha siisa ama meelaha kala yimaadaan ama ehelka ha siiya inay ka qooyaan shariif waxa uu hay-adaha samafalka ka codsaday in dadka laga raro meelaha ay hadda degan yihiin si ay uga badbaadaan buu yidhi saamayn ay roobabku ku yeeshaan qoradaa in si gaar ahaaneed ay u soo da-aan oo ay soo dhowraan oo ay yimaadaan oo ay aragtaan arkaan codkeen un ma ahee codkeen inay soo raacaan meesha inay yimaadaan oo wixii jira ay arkaan indhahooda ay u arkaan meesha meel naf loo quuri karo bilow aadmi loo quuri karo ma aha in meesha ay ka qaadaan meelo kaleeto meesha u yaro dhaanta fadhiga sida ay uga bedelaan intaasaan ka codsan lahaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
qurax soo baxadiyo waagii beryaane ku baqaya sanadiyo biilay naftu ku bugtaa qorax soo baxadiyo waagii beryaane ku baqaya sanadiyo biilay naftu ku bugtaa wixii baray jacayl bulshada ogo reer biyo dhaca badidoodu maqale wixii badi jacayl bulshada ogo reer biyo dhaca badidoodu maqale ilanacay besta saaxiibka badiyo ina baacaadiyo sicibkood saaniyo weydiiba boosh inanahay besta saaxiibka badiyo ina baacaadiyo sicibkood saaniyo weydiiba boosh boqolyo nafta baahi ku qabto waxaad baanaan layd od bogsin lahay boo ku taali jirhike boqolyo nafta baahi ku qabto waxaad baanaan layd ood bogsin lahayd boo ku taali jirhike wixii baray jacayl habeenkoo bari tegay ina bararugoon baalahaadaye wixii bara jacayl habeenkoo bari tegay ina bararugoon baalahaadaye inanahay besta saaxiibka badiyo ina baacaadiyo sicibkood saaniyo weydiiba boosh inanahay besta saaxiibka badiyo ina baacaadiyo sicibkood saaniyo weydiiba
guudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkayga axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla